kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada qayb ka mida barnaamijyadeennii xidhiirka ahaa ee barashada nafaqada wanaagsan iyo badqabka cunnada oo ay idiin soo saarto hay-adda cuntada iyo beeraha qaramada midoobay ee faw oo taageero ka helaysa hay-adda gargaarka dibadda maraykanka ee u s ed magacaygu waa abubakar moxamed soo dhowaada mar kale kulan wanaagsan ujeedka casharadeennan idaacadda sida joogtada ah uga baxaya waa kor uqaadista aqoonta iyo kobcinta waxqabadka wanaagsan ee dhegaystayaasheenna ee ku aadan nafaqada iyo badqabka cuntada arrintani waxay noo leedahay barashadeedu muhiimad weyn waana halkan kaga go'an qaadanayno qaabkan qoysaskeenna iyo nafteenna u quudinayno si ay u helaan nafaqo iyo caafimaad wanaagsan casharkeenna maantana waxaan ku baranaynaa fayadhowrka wanaagsan ee guriga iyo qofka siday qayb uga yihiin badqabka nafaqada iyo cuntada haddaba arrintan maxay muhiim u tahay sababta waa in saxada oo liidata habka quudinta guriga oo xun biyaha fayadhowrka iyo caafimaadka oo xun ay door weyn oo taban ka qaataan nafaqada iyo caafimaadka qoyska haddaba dhegayste ma og tahay biyaha nadiifka ah doorkay leeyihiin biyaha sida aan ognahay waa shayga ugu muhiimsan nolosha bani'aadamka haddii qoyska aysan helin biyo nadiif ah cudurrada ayaa si sahlan isaga gudbaya sidoo kale biyaha waa in laga ilaaliyaa inay wasakhoobaan haddii ay guriga yaallaan iyo haddii ay ceelka laga soo dhaansanaya yihiinba biyaha waxay wasakhoobi karaan marka ay haanta ku jiraan webiga ama marka lasoo dhaaminayo oo loo soo wado halka lagu shubayo marka la cabayo oo koobabka la darsanayo ayaa sidoo kale ay wasakhoobi karaan haddaba waxaa jira habab kala duwan oo biyaha loo daweeyo si ay u noqdaan kuwo badqaba marka la cabayo habka ugu ammaansan oo ay tahay in si ballaaran loo isticmaalo waa in la karkariyo biyaha ugu yaraan biyaha la cabayo in biyaha lagu shubayo haanta ama aashuunka lagu kaydsanayo la nadiifiyo in goob kastoo biyaha lagu shubayo mar kasta ay tahay nadiif oo aysan wasakh lahayn goobaha musqulaha ah waa in laga fogeeyaa biyaha ha ahaadeen biyaha la cabayo kuwa lagu qubaysanayo dhegayste ogow mar kasta indhahaaga ma qaban karaan nadiifnimada gacmahaaga ayaa gudbin kara wasakhowga biyaha joogtee gacmahaaga iyo kuwa carruurtaba inaad saabuun si joogto ah ugu dhaqdo siiba xilliyadan mar kastoo aad musqusha isticmaasho ka hor cuntada iyo markaad ilmaha naaska siinayso mar kastood cunto faraha la gelayso mar kastoo aad qof bukaan ah booqato ama u adeegayso haddaba si aan wax badan uga sii ogaano casharkeenna waxaan la hadlaynaa khubaradeenna barnaamijka oo kale ah muuse maxamed oo ka tirsan hay-adda faw iyo ruqyo cabdusiidow oo ka tirsan hay-adda gargaarka ee badef waxaan ku hormarayaa ruqyo siidow adoo soo dhowaanaya maxay yihiin hababka aad ku tala bixinayso ee la heli karo ee biyaha qoysaska soomaaliyeed ay ku daawaysan karaan waan dhalahay haddaan ogalo su-aasha horta ugu horeynta biyaha waxaa wasaqeeya biyaha waa inay ka qodnaadaan ceelka laga qodaayo meel ka fog musqulaha biyaha oo laga darsado meelaha wararka ah waa inaysan ahaanin biyo wasaqaysan biyahaas wasaqaysan haddii lasoo darsado wax kastoo cudura ka imaan karo biyo nadiif waa inay ahaadaan biyaha waxyaalo badan oo wasaqeeyaa jiro weelasha lagu soo qaado inay nadiif noqdaan ceelka biyaha lagu jiido geedka lagu jiido waa inuu nadiif noqdo tubada biyaha soo maraan nadiif ma naqi karaan laakiin waxaa biyaha nadiifan karo qofka shaksiga oo biyaha soo maro oo asiga isticmaalayo waxaan ku tala bixin lahaa in meelaha biyaha ay ka cabaan ay dadka ahaato meel ka fog musqulaha marka ugu hore marka kale waa inay dadka biyaha oo mujadaaweysan waxay ku heli karaan in biyaha ay karkariyaan kabacdina ay qaboojiyaan kadib ay cabaan ama in kaloriin biyaha ay u helaan haddii ay meelo caafimaad u dhow yihiin meelahaas ay tagaan biyaha kaloriin lagu daro oo marka kaloriinka lagu daro cadad uu leeyahay jirta cadadaas lagu daro oo caada loo caawiyo biyaha sita mujada ah lagu daaweysan karaa qoysaska marka ugu hore ee biyaha ay karkarinayaan digsi nadiifay ku saaraayaan dadka markuu karkaro oo biyaha uu si fiican u shabaal dhulkaa u dhigaa biyaha markay qaboobaan biyaha waa la miiraa meel nadiifay ku shubanaya markaasay biyaha cabaayaan karkarintaasaa loogu bedeli karaa kaloriinta haddii la heli karin midkii heli karana waa ku darsanaa laakiin waxyaalaha naturaalka ah oo anaga caadiga dabiiciga u isticmaalno waxaa naqaanaa biyaha inaan karkarsano haddii aa biyaha karkaris ay dadka ka gaari waayaane kaloriin in lagu darsado waayahay ee ruqya sidee biyaha wasakhooba ay u waxyeeleeyaan caafimaadka qofka waxyaabo badan ayay waxyeeleeyaan qofka haddii ay isticmaalaan biyo wasaqaysan qoysaska waxay ku dhalin karaan xanuuno badan oo ka mid ah kalooraha ka mid ah duumada ka mid ah daacuunka dysentarida gaardalaanda iyo waxyaalo badanaa ka mid ah cudurrada ay saameeyaan biyaha cudurrada ugu badan ka dhasha waxaa ka mid ah malaario waxaa ka mid ah cudurka typhoidka loo yaqaano oo loo yaqaano tifoga waxaa ka mid ah cudurro badanaa ka mid ah cudurradan kale daacuunka waa ka mid yahay kalooraha ka mid ah qofka biyo wasaqaysan hadduu cabaayo wax nasaqa oo mujadaa jirkiisa uu isticmaal karo ama absorption uu samayn karo ma jirtaba wuxuu u nugul yahay inuu kalooro kusoo dilaaco kaloorahan badanaa waxaa keena biyaha wasaqaysan sida biyaha wararka laga laga soo laga soo darsada iyo goda godadka biyaha laga soo darsada ugu badan kaloora cudurada oo dilaaciisa kaasaa ugu badan qofka cudurada ku dhacayo jirkiisa difaaciisa ayaa hoos u dhacayo biyihii uu isticmaalay ayaa u keenaya daciifnimo iyo shubanka iyo cudurada korka jirka sakas hoos ugu dhacayaan waa tahay ee waa xilliyadee kuwa ugu daran ee cudurrada biyaha ka dhasha ay dilaaci karaan xilliga roobada ugu badan roob kasta oo da-a laakiin xilliga gu-a aada ugu badan waxaan ku talin lahaa meelaha wararka biyaha laga cabo in laga kaafsoomo xiliyada cudurada ay kacsan yihiin sida xilliga kuleelaha iyo xiliga oo mujeedaa roobabka oo cudurada oo mujeedaa shuubiyoodka iyo iyo malaariyada ay kacsan yihiin in meelaha nadiifka ee lasoo gooba caafimaadka in ay la socdaan kalooridii waxaas iyo yaa jawluhu iyo dadka ay badsadaan waxyaalahaas mujeedaa sidii dadka waxyaalihii ay ignoranska in la fahamsiiyo dadka jaahilka iyo in la fahamsiiyo hadda dadka baadiyaha kasoo qaad biyaha waxay ka darsadaan wararka mana karkarsadaan waa inay wacyigelin helaan wacyigelin hadday helaan dadka reer baadiya oo wixii dib ugu imaanaya loo sheego beri ayaga way sameynayaan aad bay u mahadsan tahay taasi waxay ahayd ruqyo cabdi siidow oo ah dhakhtarad dhinaca fayaqabka cunnada ah kana tirsan hay-adda baadef waxaana dhegaysanaysaan barnaamijkeenna xiriirka ah ee barashada nafaqada wanaagsan iyo badqabka cunnada oo ay idiin soo saarto hay-adda cuntada iyo beeraha qaramada midoobay ee faw oo taageero ka helaysa hay-adda gargaarka dibadda maraykanka ee u s ed waa hagaag haddaba dhegayste mar kastood gacmaha dhaqanayso xaqiiji inaad ku dhaqato biyo socda iyo saabuun shan iyo toban ilaa labaatan ilbiriqsi dhaq gacmaha oo mar kasta dhinac u rog si ay gacmaha si hagaagsan biyaha soconaya iyo saabuuntu u wada gaaraan markaad dhaqdana qallaji gacmaha adigoo isticmaalaya hawo ama maro nadiif ah oo aad ku tirtirto si aad uga hor tagto inta ay qoyan yihiin inay haddana wasakhoobaan haddaba gacmaha wasakhaysani maxay tahay dhibaatada ay qofka u keenaan waxaan la hadlaynaa muuse maxamed oo ka tirsan hay-adda faw ee mudane muuse adoo soo dhowaanaya waxaa mar kasta la yidhaahdaa dhaqa gacmaha maxay tahay sababta gacmo dhaqa ama faraxalka muhiimad intaas la eg iyo taxadarka dheeraadka ah loo siinayo waan dhawahay waana mahadsan tahay sababaha taxajir dheeraad ama faradhalashada dadka badi loogu celceliyo waa tilaabo muhiim ah oo looga fogaan karo in uu xanuun ku dhaco qofka ama jermis uu ku faafiyo dadka kale sidaa darteed ayaa waxaa loogu celceliyaa ama in badan dadka loogu sheegaa si faraha ay u dhaqdaan soo faraha qofka hadduu dhaqda wuxuu ka badbaadiyaa asagii in uu cudur gacantiisa ka yimid uu isu keeno ama dadka kale usii faafiyo sababaha marka loogu celceliyo badi waa taa weeyaan waayahay gacmaha sidee u qaadaan jeermiska oo ay u gudbiyaan maxay ku qaadaan taabashada taabashada oo qofkii uu meel wasaqaysan ama wasaqdi lafteeda oo sidii hadda ama saxaraa ilmo ka dhaqama inta wasaqdi oo taabashada soo taabashay ama meel wasaq ama jermis leh oo aad taabatay gacmaha marka waxay wax ku gudbiyaan taabashadaas waa siday u qa- waa siday u qaadaan waa siday u qaadaan ha taabashadaas ayay ku qaadaan badana si ay u gudbiyaan marka waxay u gudbiyaan qofkii marka markii wixii taabta gacantii iyo qofkii ma kala maarmi karaan qofkii marka waxaa dhacaysa inuu meelaha jirka uu ka duloola sida afka sanka uu meelihii gacanta la raaca ama uu afka gacanta gasta so wasaqdiina wuu wadaa oo wasaqda ilma aragta waa jermaska lagu sheega waa ishay afkeena waaye marka waxaa dhicaysa qofki inuu afka gacanta gasta ama sanka u geeya ama meelaha kaloo jirka ugu dileela halkaa ayada ayaa waxaa dhicaysa qofki inuu wasaqdii ama jermaska uu ku faafo uu gudaha jirka sii gala gudaha markuu gaara wuxuu sameynaya marka qofkii inuu calaamado isku arka sida shuban marka saasuu u gudbiyaa jirkana saasay wasaqda iyo jermiska ugu gashaa mudane muuse waxaa jira bulshooyinka tuulooyinka iyo miyiga kale ku nool inaanay helin musqulo sidee markaa gacmahooda uga ilaalin karaan jermiska
waxay aga ilaalin karaan kow saxarada ama wasaqda ayada ah meel fog la geeya kadibna la duuga maadaama mashquul jiran god wax in loo qodo la duuga marka la duuga hadii la heli kara dambaska lagu dul shubo dambaska badanaa waa hadii la waayo saabuunta faraha lagu dhaqan jiray jeermis dila waayo laftiisa waa lagu dhaqan karaa so midda ay samayni karaan waxaa waaye saxaradii oo ay fogeeyaan kadibna ay duugaan oo god ay u qodaan hadii la heli karana dambaskaas ay ku dul shubaan marka farahoodana ay ka ilaaliyaan marka tilaabada lasiya loo sheegi kara waa sida ayada waayahay saxaradu sidee dadka ugu gudubtaa sideese uga hortegi karnaa waxay ugu gudubtaa taabashadii hore aaga soo hadalnay oo qofkii meelaha duleesha ka gasha kadib jirka usii gudubta taasoo ku keeni karta qofkii inuu xanuunsado oo xanuuna qaar uu dareemo jirkiisa isbedel ku dareemo sida shuban oo kale so waxay ugu gudubtaa daabashadaas oo qofka gacanta uu kusoo taabto kadibna afkii ama meelaha duleela jermis buu ka gala jermiskaas oo kadib qofka u keeni kara inuu xanuun iyo cajis dareemo sida shubanka waayahay sidoo kale cayayaanka duula oo kale ama kuwa gurguurta duqsigoo kale haddaa tusaale usoo qaadano kaalin sow kuma laha in saxaradii uu soo qaado kadib cuntadii uu kusoo degto sidaas ay ku gudubto maasha allah waa siyaabo isku xiran waaye oo saa iskugu xiran waaye waa haddii aan sharaxaad gudaha usii galno kow wasaqdaas waxay ka imaanaysaa qofkii qofkii oo meel banaan ku saxarooda kadib saxarada ayada ah dhowr qaab ayay u gudbi kartaa kow waa haddii aan sheegno taabashada aani laba duqsi ama wax ku dega oo meel saxaradii maadaama meel daboolan ama aan la duugin ama meel sax aan la dhigin oo banaan la dhigay taksigaa ku degaa taksigaas uu buugayaa cunto af banaan ama weelal aan la daboolan yuu ku degayaa qofka cuntadaas uu cunayaa calooshaas iskugu tegaa midda kale oo keeni karta waxaa waaye meesha ayada oo saxarada banaanka la dhigay waxaa dhici karta markuu roobka yimaado saxarada ama wasaqda ay lahayd inay ku dhaqmaan meelaha u dhow oo sheefta oo biyo fadhiga ah biyaha ayada ah marka qofkii uu ah oo qaababka badan oo wareega oo isku celceliya badanaa oo ay ku imaan karta waa tusaale ahaan qeybahaasa ka mid ah
waayahay marka maxaa dhacaya haddii saxaro qof caafimaad qaba ay u gudubto cunto uu cuni lahaa ama isaga gacmihiisa ay ku dul degato ama weel banaana oo kale saxaradaas hadday gudubto maxaa dhacaya saxaradaas hadday gudubta meeshii ay u gudbi lahayd oo jirka ay ka geli lahayd meelaha furan oo sida afka waaye qofka markuu laqa oo jermiska jermiskana wax ilmaqabato waaye wax iska arki kara maaha markuu jirka gala jermiska ayaa jirka ku faafayaa culaysyuu keenayaa qofkii inuu labo inta dareem kadib calool xanuun shuban qofkaa markuu shuba heer waxay gaaraysaa marka nafaqa dara inuu ku dhawaada haddii aan lala gaarin fuuqa celinta haddii fuuqa celin aan lasoo celin shubankaa farada badan wuxuu keeni karaa heer qofkii uu miisaankiisa hoos u dhaca waayahay marka sidee uga hortegi karnaa in saxaradaasi gudubto ama duqsiha ku gudubto ama qaab kale midkood kow siyaabaha aga hortegi karna waxaa ka mid ah qof walba markuu saxaroodo ama uu musqusha booqdo ama cunug uu ka bedelo uu ka bedelo dharka ama uu tooji ka dhaga kow inuu faraha ku dhaqda biyo iyo saabuuna midda kaleo dadkaan u sheegayn waxaa ka mid ah dadka inayna ku saxaroon meelaha banaan oo culeyskaas oo dhan waxaa keenaya saxaro banaan la dhigo marka in laga fogaado oo musqulaha la isticmaalo meeshii musqul aan laga heli karin saxarada in lagu duuga kadibna haddii la heli karo dambaskaas lagu dul shugo marka tilaabooyinka aan bixinayna waa intaas iyo in kaloo badan oo usii baahan dadka waa cajilo fara badan in laga siiyo marka muhiimada waxaa waaya in saxaradaa la xifdiyo waxaan lagu xifdin karaa in musqulaha la geeyo ama la jo taas ayaa looga badbaadi karaa marka jermiska ilmaqabatada ah in jirkanaga uu gala qofka shaksiga ah mar walba waxaa looga baahan yahay inuu faraha dhaqda hadduu cunto diyaarinayo ama hadduu cunayo labadaba inuu faraha dhaqda haddii marka meel boog ama wax nooca uu leeyahay oo nabar uu leeyahay uu qofka jikada ku jira yahay waxaa la rabaa meesha ayada lafteeda inuu daboolo oo iskii cuntada iyo howshaa uu ku jira jermiskii iyo wixii asaga ka imaanayay ugu gudbo marka waxyaabaha ugu badan intaaba mahadsanidkaasi waxa uu ahaa muuse maxamed oo ka tirsan hay-adda faw oo marti noogu ah barnaamijkeenna waa hagaag haddaba dhegayste mar kastood xaqiijiso saxada wanaagsan ee guriga iyo qoyskaaga waa mar walba oo qoyskaagu noqdo kuwo caafimaad qaba waxyaabaha ugu wanaagsan ee aad ku hagaajin kartana waa inaad qaado tallaabooyinkan xaqiiji in musqusha mar kasta ay nadiif tahay kana fogayso biyaha iyo waxyaalaha cunnada isticmaal biyo nadiif ah oo aad karkarisay ama taawaysay mar kasta gacmahaaga ku dhaq saabuun iyo biyo soconaya waxaad dhegaysanaysaan barnaamijkeenna xiriirka ah ee barashada nafaqada wanaagsan iyo badqabka cunnada oo ay idiin soo saarto hay-adda cuntada iyo beeraha qaramada midoobay ee faw waa hagaag waxaan soo gaarnay gabagabada casharkeenna maanta oo ku saabsan sida saxada iyo fayadhowrka qofka iyo qoyska oo la wanaajiyaa qayb uga yihiin nafaqada wanaagsan iyo badqabka aan dul marno waxyaabihii aan soo barannay haddaba dhegaystay ma og tahay biyaha nadiifka ahi doorkay leeyihiin biyaha sida aan ognahay waa shayga ugu muhiimsan nolosha bani aadamka haddii qoyska aysan helin biyo nadiif ah cudurrada ayaa si sahlan isaga gudbaya sidoo kale biyaha waa in laga ilaaliyaa inay wasakhoobaan haddii ay guriga yaalaan iyo haddii ay ceylka laga soo dhaansanaya yihiinba biyaha waxay wasakhoobi karaan marka ay haanta ku jiraan webiga ama marka lasoo dhaaminayo oo loo soo wado halka lagu shubayo marka la cabayo oo koobabka la darsanayo ayaa ay sidoo kale wasakhoobi karaan waxaa jira habab kala duwan oo biyaha loo daaweeyo si ay u noqdaan kuwo badqaba marka la cabayo habka ugu ammaansan ee ay tahay in si ballaaran loo isticmaalo waa in la karkariyo biyaha ugu yaraan biyaha la cabayo in biyaha lagu shubayo haanta ama aashuunka lagu kaydsanayo in la nadiifiyo in goob kastoo biyaha lagu shubayo mar kasta ay tahay nadiif oo aysan wasakh lahayn goobaha musqulaha ah waa in laga fogeeyaa biyaha ha ahaadeen biyaha la cabayo ama xataa kuwa lagu qabaysanayo dhegayste ogow mar kasta nadiifnimada indhahaaga ma qaban karaan gacmahaaga ayaa gudbin kara wasakhowga biyaha joogtee gacmahaaga iyo kuwa carruurtaba inaad saabuun si joogto ah ugu dhaqdo siiba xilliyadan mar kastoo aad musqusha isticmaasho ka hor cunnada iyo marka aad ilmaha naaska siinayso mar kastood cuntada faraha la galayso iyo mar kastoo aad qof bukaan ah booqato ama u adeegayso dhegaystayaal waxaa intaas noogu eg cashirkeennii maanta oo aan ku eegnay saxada iyo fayadhowrka wanaagsan iyo siday qayb uga qaataan nafaqada iyo caafimaadka qofka iyo qoyska waxaana barnaamijka idiin soo saartay hay-adda cunnada iyo beeraha qaramada midoobay ee faw oo taageero ka helaysa hay-adda gargaarka dibadda maraykanka ee u s aid midowda yurub safaaradda dowladda federaalk ee jarmalka baanka adduunka hay-adda horumarinta dibadda ee sweden sanduuqa gargaarka ee bill iyo melinda gate iyo hay-adda horumarinta dibadda ee faransiiska waxaana barnaamijka idiin soo jeedinayey aniga oo ah abubakar moxamed dhegaysigiinna ayaad ku mahadsan tihiin nabadgelyo